halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha abriilna waa sagaal sanadka labada kun labaiyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lix iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah guddiga gurmadka suuqa waaheyn ee hargeysa ayaa caawa sheegtay qaaraanka lacageed ee ilaa hadda soo gaadhay in ay dhan tahay afar milyan iyo shan boqol iyo soddon dolar waxay soo wacay brime ministerka brime ministerkuna waa tacseedeeye waa uga mahadnaqay brime ministerku wuxuu ku daray isagu waxaan haynaa lacag laydin soo diray oo baanka adduunku beri hore soo diray oo sababo hawlihii inaga dhexeeyey sabrey wagahaa halkan yaalay lacagtaa waxaan ku dadaalaa in la soo diro maadaama dhasayqabsa waxaan ku iri waxaad kusoo dirtaa degdeg si loo soo saari karayaba iyo tan ugu horreysana suuqa baa axaan wax kaa qabanayne ninka diidanee ninka murmaya waxaa tidhahdaa gebigeeda waxaa la gelinayaa hawsha ugu horreysaa suuqaa gubtay sidoo kale waxaad maqli doontaan britain oo ka dhigaysa culayska soo kordhaya hay-adaha caafimaadka munaasabad lagu xuseeyey aasaaska jaamacadda weyn ee ashar oo xalay lagu qabtay magaalada qaahira ee dalka masar sidoo kale afuur wadareed ka dhacay dalka australia iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida wasaaradda xajka iyo cumrada ee boqortooyada sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in iyada oo salka ay ku hayso danaynta boqortooyada sacuudiga ee joogtaynta xajka taasoo sahlaysa in muslimiinta ugu badan ee caalamka ku nool ay gutaan waajibaadka xajka iyo cimrada oo ay ku soo booqdaan masjidka nebiga in laga go-aamiyey in la kordhiyo tirada xujayda xajka ee sanadkan labadakunlabayolabaatanka lana gaadhsiiyo hal milyan oo xujay ah oo ka imanaya gudaha iyo dibadda boqortooyada sacuudiga iyada oo la raacayo qoondada loo qoondeeyo wadamada islamarkaana la tixgelinayo talooyinka caafimaad go-aankan ujeedadiisu tahay in loo ogolaado tirada ugu badan ee xujey ah inay ka qayb qaataan xajka sanadkan iyadoo la ilaalinayo guulaha caafimaad ee boqortooyadu ay ka gaadhay cudurka covid sida ay wasaaradda xajka sacuudigu hadalka u dhigtay sanadkii hore ku dhowaad lixdan kun oo xujey ah ayaa gudatay xajka sida lagu sheegay xogta rasmiga ah ka hor intii aanu dilaacin xanuunka covid tirada xujeyda ayaa inta badan kor u dhaafi jirtay laba milyan oo xujey ah saraakiisha maamusha khadka tareenada ee dalka ukraine ayaa sheegaya in ilaa konton qof ay ku dhinteen oo ay ku jiraan shan caruur ah weerar gantaal oo lagu qaaday xarun tareen oo ku taala bariga dalka ukraine oo la doonayay in laga daadgureeyo dadka rayidka ah ee ka cararaya colaadaha dalkaasi ka jira waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay ilaa iyo toddobaiyo qof oo kale qaramada midoobay ayaa ku tilmaamtay weerarkaasi dhimashada badan geystay ee jimcihii lagu qaaday xarunta tareenada ee ukraine iyo weerarada kaleba mid aan gebi ahaanba la aqbali karin iyo in ay yihiin xadgudubyo ba-an oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah ee gargaarka bini'aadanimo iyo kan xuquuqul insaanka kaas oo ay tahay in lala xisaabtamo dembiilayaasha falkaasi ku kacay sida ay qaramada midoobay sheegtay afhayeenka qaramada midoobay stephen dijarik ayaa ku celiyey baaqa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ee ahaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka naxariis darada ah ee ka socda dalka ukraine laba gantaal ayaa la sheegay in lagu garaacay xarunta tareenada laga raaco ee kramatorsk gudoomiyaha gobolka donesk ayaa sheegay in kumanaan qof ay ku sugnaayeen xaruntan iyo kuwaasoo isku dayayay in ay u baxaan meelo nabdoon xili gobolkani uu u diyaargaroobay duulaan weyn oo uu ruushka ku hayo sida ay kusoo warantay wakaalada wararka ee reuters saraakiisha ukraine ayaa ku eedeeyey dalka ruushka inuu ka dambeeyey weerarkaas hase haatee ruushka ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerarkan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a guddiga gurmadka suuqa waaheyn ee somalilan ayaa caawa sheegtay qaaraanka lacageed ee ilaa hadda soo gaadhay in ay dhan tahay afar milyan shan boqol iyo soddon oo dolar iyada oo ganacsatada waaweyn ee somalilanna ay ku yabooheen lacag dhan siddeed milyan oo dolar warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed akule kulanka caawa ka dhacay madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa ee lagu casuumay guud ahaanba ganacsatada waaweyn ee somalilan ayaa ganacsatadu halkaasi kaga dhawaaqeen lacag qaadhaan oo ay gu talagaleen ka soo kabashada suuqa waaheen ee magaalada hargeysa iyadoo lacagta qaadhaanka ee caawa halkaasi ay kaga yoobaheen ganacsatada somalilanna ay dhan tahay siddeed milyan oo dollar ka maraykanka ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada waaweyn ee somalilan farxaan liibaan axmed ayaa ka warramay sida ay guddida ganacsatada ugu howla yihiin arrintan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maantana waa maalintii u horreysay ee madaxweynaha noogu mahadnaqaynaaye uu noo aqbalay inuu ganacsada noo casuumo waxaanu qiyaasaynaa haddii alla yidhaahdo maanta sidaanu soo qorshaynay ilaahayna uu nala qaban doono biidni illahi albaari lacag sideed milyan ah inaanu halkan caawa ka helo insha allah waana ka helaynaa waa tii koowaad waxaanu samayn doonaa waa ogtiinu caawa haweenkiina lama joogaan dhallinyaradiina lama joogto ganacsato badanina weli way dhiman tahay waa markii yani waa kii koowaad waanu wadaynaa ilaa lix toddoba jeer ama halkan ha noqoto ama maaragtay hudheelada waaweyn aynu leenahay ha noqotee guddoomiyaha guddiga heer qaran ee gurmadka suuqa waaheen ee somalilan isla markaana ah wasiirka diinta ee awqaafta ee somalilan sheekh cabdirasaaq albani ayaa isaguna halkaasi ka sheegay qaadhaanka lacageed ee ilaa haya hadda guddigaasi soo gaadhay waxaa guddiga aan soo gaadhay deeqo lacageed oo kala duwan deeqdaa lacageed waa laba qaybood qayb waxa weeyaan waa guddida ganacsatadu deeqda ay ururisay iyo guddida heer qaran akawlkeeda lacagtii kusoo dhacday oo ah deeqihii ka yimi wadanada aynu saaxiibka nahay iyada oo xukuumaddu iyadu markii ugu horreysay madaxweynuhu kaga dhawaaqay goobtii masiibadu ka dhacday khudbaddiisii koobaad oo xukuumaddu ay bilowday waxaa akownka ay ku riday lacag gaadhaysa laba milyan shan boqol iyo soddon kun oo dollar waxaa kale oo iyaguna dhowaan ku dhici doona lacagyo kale oo ay soo wado xukuumaddu laamaheeda kala duwan oo iska soo ururiyeen wixii ummadda naloogu dhiibayna si ammaano leh aanu u gudan doonno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasibaddan ayaa sheegay inay la soo xidhiidheen madax kala duwan oo dunida ah markii dhibaatada suuqa waaheen ay dhacday
ganacsatada somalilan meel waray joogaanba inta caawa halkan timid iyo inta liiskooda la keenay iyo inta maqane haaban doonta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxay ka soo baxeen waajibkoodii islaamnimo waxay ka soo baxeen waajibkoodii walaalnimo waxay ka soo baxeen waajibkoodii wadannimo aad iyo aad baan ugu hambaliyanayaa waanu mahadnaqayaa walaalayaal lacagta lagu qiyaasay inay ku gubatay suuqaa weyna waaheen waxaynu ka soo qaadnay bilyan iyo badh ilaa laba bilyan toddoba cisho aynu joogno waynu caawa intii u badneed u rino sideed milyan halkan aan isku keennay waxaynu qaadnay tallaabadii u horreysay tallaabadaana waynu wadaynaa ilaa aynu hubsanno intii aynu kari karayno inaynu u xoologeyno dadkii halkaan ku cayroobay inta arig waa ruga ay soo gaadhay dhowr iyo afartan dowladood ayay madaxooda iga soo taxsiyaysay ururadana hadalkooda daa baarlamaanada daa dadka jaarka ah ee af soomaaliya ku hadla horta iyaga meel ay joogaanba ka ari la jooga ka geel la jooga ka magaalo jooga qof soomaaliya oon arrintaa ka girdiran oon inoo ducaynayn oon gurmanayn ma laha intaa waxaan ku darayaa madaxdiisoo tacsiyaysay waxaa jaarkuwa ku soo horreeyeen waxayna soo hadlay xamra madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu madaxweynaha maxamed cabdillaahi farmaajo waa soo wacay waa iga tacsiyadeeyey waa uga mahadnaqay waxay soo wacay prime ministerka prime ministerkuna waa tacsiyadeeyey waa uga mahadnaqay prime ministerku wuxuu ku daray isagu waxaan haynaa lacag laydin soo diray oo baanka adduunku beri hore soo diray oo sababo hawlihii inaga dhexeeyey safarewagahaa halkan yaalay lacagtaa waxaan ku dadaalaa in lasoo diro maadaama dhibaatada qabso waxaan ku uri waxaad kusoo dirtaa degdeg si loo soo saari karayaba iyo orata noogu horreysana suuqa waaxeen wax kaa qabanayne ninka diidanaya ninka murmaya waxaa tidahdaa gebigeeda waxaa la gelinayaa hawsha ugu horreysa suuqaa gubtay way ku dadaalay way soo direen waxa ku wuxuu igu daray annagu dowlad ahaan haddaanu nahay dowladda somaaliya waxaan ku daraynaa hal milyan oo tigeedsaan soo dirayna waa ku mahadsan yihiin waxaana aad ugu mahadnaqaya ganacsada muqdisho ee markiiba shiray aad iyo aad baanu shacbweynaha muqdisho ugu mahadnaqaya soomaaliyaba ee degdeg ah iyo dareenkaa muujiyey geesta kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa si qoto dheer ugu mahadnaqay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan joogaanba soomaali weynta ama xkisbaay ha joogo ama jigjiga ha joogo ama qallaafa ha joogo ama qabro ha joogaayen dhagaxbuur ha joogo ama jabuuti ha joogo ama carisabe ha joogo ama digrab ha joogo meel kasta uu joogo boosaaso puntland dheh aad iyo aad baan ugu ayaad ka gudoono dareenka walaaltinimo ee muujiseen iyo gurmudkaa gasheen aad iyo aad baan idinka mahadnaqanaa waata waana ti laysku lahaa nin walbana maanta dhafta saasaa inoo dhaxayn inoo gurmano horena waan isoo gurman jiray khadar maxamed cakule v o a hargeysa
hay-adda caafimaadka britain ayaa baaq codsi ah u dirtay qoysaska ay eheladooda ku jiraan isbitaalada xataa haddii ay qabaan xanuunka covid in ay ka caawiyaan in dadkaasi la saaro iyada oo ay ku adkaatay siinta adeega dadka bukaanka ah kadib markii ay bateen shaqaalayaradii soo wajahday iyo bukaanka covid oo curka isku shareeray waa markii ugu horreysay ee adeegyada caafimaadka britain ay diraan baaq noocan oo kale ah warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxda adeegyada caafimaadka britain ayaa ka digay culays weyn oo soo fuulay cusbitaallada iyo adeegyada dhooliyayaasha mandaqada england tan ayaa imanaysa kadib markii ay ku dhawaaqeen hay-adaha caafimaadku in malaayiin bukaan ah dignin oo ay ku sheegeen in ay la daaladhacayaan adeegyada looga baahan yahay dor leyla makey oo ah agaasimaha siyaasadda ee ururka hay-adaha caafimaadka oo mas-uulka ah nidaamka daryeelka caafimaadka ayaa sheegtay inay xaaladdu noqotay mid aad u daran oo dhammaan saamaysay adeegyada caafimaadka dhakhtaradan ayaa ka digtay inay xaalku uu si toosa u saameeyay tayada shaqaalaha iyo in sidii la rabay ay uga soo baxaan howlahooda caafimaad oo ay ka mid yihiin adeegyada degdega ah iyo xaaladaha adag toddobaadkan ayay xaaladdu ka sii dartay kadib markii ay agaasimayaasha hay-adaha caafimaadka ee laba gobol oo ku yaala britain ay ka codsadeen ehelada dadka bukaanka ah inay dadkooda geeyaan guryahooda xataa kuwa laga helo xanuunka covid sagaal iyo toban doctor derek zandeman oo ah agaasimaha labadaasi cusbitaale waaweyn kuna yaala goboladaasi ayaa sheegay in labada cusbitaalba ay buuxaan dadka uu soo ritay xanuunka covid sagaal iyo toban oo ilaa bishii janawari la ballaamay halka ay shaqaale tiradoodu gaadhaysa laba kun iyo sideed boqol oo qof ay shaqada uga maqan yihiin sababo la xidhiira xanuuno hay-adda caafimaadka britain oo ka mid ah hay-adaha caafimaadka ee ugu waaweyn yurub waa maxay sababaha cadaadiska intaas leeg ku soo biiriyey su-aashaasi ayaan weydiiyey doctor maxamed caydiid hurre oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada sheffield wari cabdixaafidow waxaa jirtaa in markii horeba intii aan xanuunkan covid nteen ba aanu dhicin wadankan ingiriiska hay-adda caafimaadka bixisa ee loo yaqaana n h s in dhibaatooyin ay haysteen muddo soo jiitamayey oo ay aasaas u ahayd inay dowladdan muxaafidka ah ee iminka talada dalka haysa ay jartay ama yaraysay kharash fara badan oo dowladihii hore ama dalkan ingiriiska uu ku bixin jiray caafimaadka oo sahli jiray in matalan oo kale agabka caafimaadka iyo mushaharka shaqaalaha taasi waxay keentay in shaqaale fara badan oo caafimaad ay dalkan ingiriiska iskaga tagaan khaasatan dadka dhakhaatiirta iyo neeraska ingiriiska cadaanka ah oo ay wadanka australia iyo new zealand ay qabtaan iyadoy dhibaatadaasi jirto oo dhakhaatiir badan oo indiya iyo bakistan iyo xaggaa ka iman jirteen wadamadoodii ay iminka iyagiiba dhakhaatiir u baahan yihiin oo aanay iminka dhakhaatiir badanina dunida saddexaad ka imanin oo ay wadankan ingiriisku iyo wadamadan horu maray khaasatan maraykanka ingiriiska iyo jarmalku ay aada ugu tiirsanaan jireen taasina aada bay u yaraatay cusbitaaladan ayaa ka codsaday eheladooda ku jirtaa dhakhtarka kuwooda guryaha lagu hayn karo inay si deg deg ah u saaraan cusbitaaladan ayaa doonaya in sariiraha ay u banneeyaan dadka ay xaaladoodu khatarta tahay iyo dadka shilalka khatarta ah gala taniga intii dagaalka uu ka dhacay ukraine muhaajiriinta ukraine iyo dalal kale oo ka baxsan yurub oo muddooyinkii u dambeeyey soo gaarayay britain ayay dadka qaar waxa ay walaac ka muujiyeen inay culaas saari doonaan guud ahaanba adeegyada bulshada ee britain oo uu caafimaadkuna ku jiro cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a munaasabad weyn oo ay ka soo qayb galeen culummo aqoon-yahan iyo arday oo lagu xusay aasaaska jaamaca weyn ee ashar ee xalay ayaa xalay lagu qabtay magaalada qaahira ee dalka masar jaamaca ama masaajidka al ashar oo la aasaasay sanadkii sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii miilaadiga ayaa markii dambe isku bedelay jaamacad waryaheena xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira kasoo diray jaamaca weyn ee al ashar ashariif ayaa xalay lagu qabtay xaflad weyn oo lagu maamuusayey sanad guuradii kun iyo laba iyo siddeetanaad ee hijiriyada ee ka soo wareegtay markii la aas-aasay masjidka al ashar oo ku beegan toddobada bisha barakaysan ee ramadaan sanad kasta iyadoo ay ka soo qayb galeen culimmada sare ee ashar dor maxamed addawaani oo ah xogeeye ku-xigeenka al ashar iyo koox ka kooban culummada waaweyn iyo madaxda ashar ayaa ka mid ahaa dadkii xalay ka qayb galay munaasabadaasi ballaaran oo lagu maamuusayay jaamaca ashar oo ka mid ah masaajidda ugu magaca weyn caalamka xafladda xalay lagu qabtay jaamaca weyn ee ashar ayaa isugu jirtay munaasabado kala duwan kuwaasi oo lagu soo bandhigayay taariikhda masjidka al ashar qaybaha kala duwan ee cilmiga mashaa'ikhda iyo culamaa-udiinka ugu caansanaa ee soo maray ashar sidoo kale munaasabadii xalaya waxaa lagu soo bandhigay manhajka dhexdhexaadnimada ee ashar ee arrimaha islaamka iyadoo goobta lagu soo bandhigay anaashiid ama heeso islaami ah iyo dacooyin diini ah iyo filimaan ka hadlaya al ashar iyo kaalinta ay ka qaadatay faafinta diinta islaamka iyadoo laga hortegayo fekerka xagjirnimada munaasabadaasi ballaaran ee lagu xusayey masjidka faca weyn ee ashar ee magaaladan qaahira waxaa ka qayb galay tobanaan ajaaniib ah oo ka socday jaaliyadaha muslimka ee wax ka barta jaamacadda ashara maxamed cali ciise oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda ashar ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay munaasabada ballaaran ee lagu maamuusayey jaamaca ashar waxa uuna faahfaahin ka bixinaya taariikhda iyo aas-aaska jaamaca ashar waxaan joognaa masjidkii weynaa ee macruufka ahaa jaamicu ashar munaasabad ka dhacaysa masjidka oo ah munaasabadii la aas-aasay masjidka jaamicu ashar oo maantay lagu qabtay masjidka dhexdiisa waxaan joognaa masjidka gudihiisa oo waxaan soo dabaaldegayaa xafladii taasiis almasjid jaamic alashar alixtifaal sanawi limasjid jaamic alashar waxaa la aasaasay masjidka jaamic alashar toddobadii rabadaan dii hijriga oo waafaqsanayd kii yuuniyo adii milaadiga maantay taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobadii rabadaan iyo sideedii bisha abril ixtifaalkaas ayaan maantay aan joognaa oo u dabaaldegaynaa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda masar iyo magaca ardada soomaaliyeed khaasatan ardada jaamicat alashar shariif insha allahu tacaala kullu caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa kale ilahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu caafimaad iyo barwaaqi bashbash ilaahay nagu gaarsiiyo waddankeenna soomaaliyeedna ilaahay madaxweyne caadil ah oo dalka iyo dalkii diinta anfaca oo manhajul wasadiga ah oo caalamka ka jira ilaahay waddankiinu nagu dhiiba golaha sare ee al ashar ee dalka masar ayaa go'aamiyey bishii meeya sannadii laadakunyosideeditobankii in maamuus iyo dabaaldeg gaar ah loo sameeyo munaasabadda furitaanka masjidka ashar oo ku beegan toddobada bisha ramadaan sannadda saddex boqol kow iyo lixdankii ee hijiriyada si sanad kasta loogu dabaaldego sanad guuradii ka soo wareegtay aasaaska masjidka faca weyna ee ashar xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington afurwadareed ay ka wada qayb galeen dadka muslimiinta ah iyo kuwa aan muslimka ahayn ee wada degan magaalada melbourne ee dalka australia ayaa lagu qabtay suuqa weyn ee soomaalidu ay ka ganacsato ee ku yaala xaafadaha waqooyi ee magaaladaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda australia ibraahim cumar baafo
waa afurwadareed ay ka wada qaybgaleen muslimiin iyo dad aan muslimiinba ahayn iyadoo bisha barakaysan ee ramadaantana sidan oo kale sannad walba laysugu imaan jiray marka laga reebo sannadihii ee uu covid-ka uu diiday dadku inay isu yimaadaan siciid shiinle waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay laba sano kadib afurkan dib ugu soo noqday
afurwadareedkan waxay ahayd afurwadareed taariikhi dib loo xasuustay soomaalidana iyo dadka muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn ay iskugu imaan jireen muddo dheer oo ay aada u xasuusteen afurkii afurka oo ay mar hore ugu dambeysay taasoo covidka labadii sana lasoo dhaafay aan laisku imaan marka farxad weyn bay dadka gelisay dadku aada bay ugu raayeen
goobta afurka lagu qabtay waa goob ay ku ganacsadaan soomaalida deggan xaafadaha waqooyi waana suuq weyn oo ganacsiyada badankood ay soomaali leedahay faa'iido weyn bay u ahayd in iyaga fursadda la siiyo in cunooyinka lagu afuro ay soo kariyaan si dadkuna ay ugu soo bandhigaan cunooyinka dhaqanka soomaalida dhammaan ganacsatada moolkaa deganayd fursad bay sanad kasta u ahayd in cunada ayaga laga qaato oo ay intaasoo ummadaha timaada ayaga mid walba cunadu hayo laga qaato oo fursaddaasi ay noqotay mid aada ay dhaqaalo fiican ka helayaan maxamed alkaadi waa mid ka mid a ganacsadada cuntooyinka wax ka soo kariyey ee suuqa meherad laga cunteeyo ku leh bismillahi raxmaan raxiim anoo ah ganacsatada mid ka mid ah golden greel palace aad iyo aadaan u faraxsanahay iftaarka sideedaad oo laga qabtay moolka siaad u jeediin hiddaheenna iyo dhaqankeenna soo bandhigaynaa jaaliyadda ku degan hadalbeeg austraaliya jaaliyadaha degan oo dhan aa isku imaadeen aad iyo aad waxay xiiseynayaan culturkeenna hiddaheenna iyo dhaqankeenna iyo diinteenna marka cuntadeenna waa soo bandhignay aad iyo aad ay uga heleen iyadoo kala duwan marka ku soo dhowaada bandhigan
haddaba waxaa ka soo qaybgalay sidoo kale afurkan duqa xaafadda banyuul iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka xaafadda soomaalidu ay ku badan yihiin
gabadha city councilka hadda cusub ee meesha timid banyuul city council farxad weyn bay ka muujisay aad bay muslimiinta xalay muslimiinta oo la raaxaysatay afurka weyn ka qaadatay dad badan oo aan muslimiin ahaynna dhaqanka muslimiinta aad bay u soo dhoweeyeen horena way maaragtay uga soo qaybgeli jireen kuwa ku cusubna farxad baa ka muuqatay australia iyo new zealand ayaa adduunka ugu hor afura maadaama ay ku yaalaan cirifka koonfureed ee adduunyada ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ama qasaa'idka aan ugu tala galnay bisha barakaysan ee ramadan
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
دار dabadeed ayaan low waxa eebba kaawacay cirka oogadiiso nabawgeeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardhahalo uunkuna qofyahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqdeed iriduhu furmeeno alleheenna weyn baad afti kala hesheeno noloshiiyo iftiinkuu kuu soo igmadayo gaaliyo islaamku uu arrimi ku yidhiyo
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد urur weyne waataad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegaha ka owteen ula jeedadaadii adyadaa carruuraha gardarrada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad u adkaysanaysid اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
waan waanta eebbiyo amar baad sugaysee goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka irdhoobay diintee ashahaada diidiyo ibliis iyo dhashiibaa badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jihaadba birta loo afaysto waa beri aroorya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dhiiggii ordaaya oodaha la tegayo ololkii xunaynba boqorkiiyo ugaaskii indhashoodu duusho goobtii axsaabba axan loogu kariyo utunkaa maqnayd baad aarkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroosta xaramaynku iido uskagii ka maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yidhi aaway ku aaway ambaqaad higaado addiyaa bilaal dhamideed adduunyada afarteeda waaxyood u ogaanka gaarsii addiyaa bilaal awliyada qarsoon iyo iilkiyo xabaala aamiinta maqashii addiyaa bilaal
اللهم صل وسلم qasaidkaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay subaxa saaka ah laanta af soomaalida idaacadda v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo
محمد وعلى آل سيدنا محمد waan waanta eebbiyo amar baad sugaysee goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quustaa addin lagu cadgoostiyo abbaan duulayaashii ka irdhoobay diintee ashahaada diidiyo ibliis iyo dhashiibaa badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jihaadba birta loo afaysto waa beri aroorya uxud layska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dhiiggii ordayaa oodaha la tegayo olalkii xunaynba boqorkiiyo ugaaskii indhashoodu duusho goobtii axsaabba axan loogu kariyo utunkaa maqnay